gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishaay gedka
waa maalintii ugu culayska badnay waxaa ku dhintay mujaahidka maxamed xaashi diiriye lixle iyo siddeed iyo labaatan nin oo raggii ugu qiimaha badnaa ahaa ayaa maanta ku geeriyooday burcaduurey intaa in la egina waxa ay ku geeriyootay dagaalkii kaa la midhaysnaa ee dhinaca dhabarka laynaga soo qaaday daryadu ma garanayso konton iyo lixdaa qof ayaa rabso aan ku aasay meesha la yidhaaho waa konton iyo lix xabaalaha mujaahidiinta ee rabso ku aasay maalinta ragga ka mid ahaa xaamid iyo ka mid ahaa lixe ugu macallimiintii wax soo bartay ayay siddeed iyo labaatankaa nin ka mid ahay raggii ugu badnaa waa taariikh culus sidaa ay cusleed bay dad kale ugu culus tahay ummadduna inay u badanta loo baahan yahay in ay u garato maalintaa dhiiggii daatay baynu halkan ku joognaa dhiiggii daatay ayaynu halkan ku joognaa ee konton iyo lixdaad maxaa dhaawac u malaynaysa markaa dadka dhaawaca ahaana wuu labanlaaban yahay waxaan leeyahay horta faataxada ha loo mara waxaan leeyahay xusuustooda waynu wadaynaa waa raggi nagu qaali ahaa maantana waa maalintaa inagu qaaligahay waa maalintaa loo doortay taariikhdii habeenka oo dhan inay xamaarto waa culayska ay leedahay waxaan leeyahay waa maxasantii dadkiina intii abaabushay iyo intii ka soo qayb gashay iyaguna way mahadsan yihiin dadka inta ka soo qayb gashay iyo inta kale waa maalin xusuus badan inaga mudan waxaan leeyahay dadku sidaa ha u gartay waxa loogu doortay iyo waxa dhacay inta ay leeyihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah intaasana gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishaay gedka haqo